kulankii shalay ka dhacay magaalada muqdisho ee ay yeesheen xildhibaanada ayaa waxaa ka muuqanayay in ay ku kala qaybsameen heshiiskan la doonayay in ay wada qaataan oo ay saxiixaan iyadoona la arkayay xildhibaano diidan ururkan islamarkaana sheegaya in uu dhibaatooyin kala duwan ku hayo islamarkaana kala qaybinayo iyaga dhexdooda xildhibaanada diidan urur goboleedka igaad ayaa sheegay in aysan wax faa'iido ah uga jirin kasii mid ahaanshaha ururkaani iyagoona tilmaamay inuu ku fashilmay ujeedooyinkii la sheegay in loo dhisay sidaad ogtihiinba waxaa ciidamo ay ka joogaan afar dal oo ka mid ah igaad ka mid ah ayaa ciidankooda waddankeenna ay joogaan mudaaxarooyinkoodii ay degan yihiin wasiirkana waa ogyahay waxana qaybinaayo oo dowladeenii federaalka qaarba qaar wacanayo muxuu ahay dhibka nagu haayo igaad waaye dowlad kale oo dhib nagu haysana ma laha wasiiroo heshiiskana aad hadda baarlamaanka horkeenta ee aad soo gasheen ma caddee waxaad tidhi m o u-ga nagala caawi m o u-ga cidda markii horeba nala gashay oo dalkeenna m o u-gaas muxuu ahay dhulkeena inay nagu qabsata rabti sow igaad maa kama tirsano wasiir bal ummadda soomaaliyeed ma la wadaagi kartaa danta inoogu jirta ama faa'iidada aan ka helayno ka mid ahaanshiyaha urur goboleedkan ma isleedahay waddamo ayagii liita iyo marxaladda aan ku jirno wax macno oo ay noo soo kordhinaysaa ma jirto kulankan shalay xildhibaanada dowladda federaalk ku qabsadeen magaalada muqdisho ayaa ahaa kulan buuq iyo foodo lagu soo kala tegay iyadoona bannaanka ay usoo wada baxeen xildhibaanada halkaasina ay kula hadleen warbaahinada goobjoogga ka ahaa shirkaasi iyadoona xildhibaanada qaar ay eedan xooggan u jeediyeen xasan sheikh madaxa dowladda federaalka